أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal saaku waa subax sabti ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay siddeedda bisha kow iyo tobanaad ee dulqacda sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobada wararka andalusak ee kuwooda ugu door karan waxaa ka mid ah wafdi dowladda shiicada iiraan ku matalaya wadahadallada maraykanka ee iiraan ayaa gaaray dalka bakistaan iyadoona dhanka kale rajabeel laga muujinayo inuu furmo kulankaasi koox hubaysan oo soomaali ah ayaa markab shisheeye iyo shaqaale ajaaniba ka habduubtay xeebaha dalka soomaaliya maktabka dacwada wilaayada islaamigaha ee bokool ayaa deegaanka biyooley ka hirgeliyey madaraso cusub ay wax ku baranayaan bulshada ku dhaqan deegaankaasi ardayda mu'asasada tacliimigaah ee alrabiic ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacda degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ee hiiraan guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalusak ee kuwada ugu door karoona ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran wafdi dowladda shiicada iiraan ku matalaya wadahadallada maraykanka iyo iiraan ayaa gaaray dalka bakistaan iyadoona dhanka kale rajabeel laga muujinayo inuu furmo kulankaasi warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abusheyba wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas caraaqji ayaa jimcihii shalay gaaray caasimadda bakistaan ee islaamabaad si mas-uuliyiinta waddankaasi ugala hadlo soo jeedino ku saabsan dib u bilaabista wadahadallada nabadda ee maraykanka tallaabadaasoo dib u soo noolaynaysa rajada laga qabo soo afjaridda dagaalka bariga dhexe madaxweynaha maraykanka saliibiga trump ayaa jimcihii wakaaladda wararka royters u sheegay in iiraan ay qorshaynayso inay soo bandhigto dalab lagu qancinayo baahida maraykanka balse wuxuu carabka ku dhuftay inuusan weli ogeyn waxa dalabkaasi uu ka kooban yahay mar la weydiiyey cidda maraykanku wadaxaajoodka la leeyahay trump wuxuu yidhi ma rabo inaan taas sheego laakiin waxaan la macaamilaynaa dadka hadda talada haya afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa isna bartiisa xiriirka bulshada ee ex twitter ku qiray in mas-uuliyiinta iiraan aysan qorshaynaynin inay la kulmaan wakiilada maraykanka inkastoo ergada gaarka ah ee maraykanka ay qorsheeyeen inay u safraan islaamabaad isagoo afhayeenku intaasi ku daray in walaacyada iiraan loo gudbin doono mas-uuliyiinta bakistaan kadib duqaymo uu maraykanku fuliyey iyo falcelinno adag oo iiraan ay ka bixisay islamarkaana ay xanibtay marinka istiraatiijiga ah ee rumuus labada dal waxay galeen xaalad ismariwaa ah oo qiimo dhaqaale oo aad u sarreeya ku kacday iyadoo dhoofinta shidaalka iiraan la xanibay dhinaca kale qiimaha shidaalka maraykanka uu gaaray heerkii ugu sarreeyey ee sannado badan ka hor hadalka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan afhayeenka aqalka cad haweenayda lagu magacaabo caroline lefid ayaa sheegtay in ergada gaarka ah ee maraykanku ay subaxnimada sabtida u boqooli doonaan bakistaan si ay ula kulmaan wasiirka khaarijiga iiraan cabaas cirakji caroline lefid rajo fiican ayay ka muujisay kulankaasi waxay sheegtay in maraykanku uu dareemay maalmahan u dambeeyey horumar ka yimid dhinaca iiraan iyadoo muujisay yididiilo hor leh oo ay quuduraynayso la arki doono dhammaadka isbuucan waxaa kale oo ay intaasi ku dartay in madaxweyne ku-xigeenka maraykanka oo horaantii bishan hogaaminayay wareeggii ugu horreeyey ee wadahadalladii fashilmay ee la doonayay in lagu soo afjaro dagaalka uu isna haatan diyaar u yahay inuu u safro waddanka bakistaan dhanka kale ilo bakistan oo ay soo xigatay wakaaladda wararka royters ayaa sheegay in koox maraykan ah oo dhinaca saadka iyo amniga qaabilsan ay horey ugu sugnaayeen caasimadda islaamabaad ee bakistan si ay u diyaariyaan wadaxaajoodyo suurtagal ah wasaaradda arrimaha dibadda ee bakistan ayaa xaqiijisay imaatinka cabaas caraaqji ee islaamabaad halkaasoo si weyn looga dareemay dhaqdhaqaaq ciidan oo kala duwan oo aad u xoogan kuwaasoo isku baahiyey qaybaha dhexe ee magaalada wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas caraaqji ayaa la sheegay in islamarkiiba hoteelka la dejiyey uu kulan foolkafool ah kula yeeshay dhigiisa bakistan isxaaqa daar halkaasoo lagu qabtay wareeggii ugu horreeyey ee wadahadallada maraykanka sida ay sheegeen laba ilowareed oo dhinaca dowladda ah caraaqji ayaa bartiisa xiriirka bulshada ku sheegay inuu booqanayo dalalka bakistan cumaan iyo ruushka si uula tashado xulufadiisa arrimaha labageesoodka ah iyo weliba xaaladaha gobolka safarka ayaa waxaa ku jiri doona dadaaladan ugu dambeeyey ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka sida uu goor dambe afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan u sheegay warbaahinta dowladda wasiirka dagaalka ee maraykanka ayaa shir jaraa'id oo jimcihii uu qabtay ku sheegay in iiraan ay weli haysato fursad ay ku samayso heshiis wanaagsan oo ay la gasho maraykanka isagoo shardi ka dhigay in marka hore ay ka tanaasisho hubkeeda nukleerka wadahadalladii nabadda ee la filayay inay dib u bilowdaan talaadadii lasoo dhaafay ayaa fashilmay kadib markii iiraan ay sheegtay inaysan diyaar u ahayn ka qaybgalka wadaxaajoodkaasi halka wafdigii maraykankuna ay kadib iyaguna joojiyeen aadista waddanka bakistan xabad joojintii iiraan iyo maraykanka ayuu trump talaadadii lasoo dhaafay si iskiisa keligii ugu kordhiyey muddo aan cayineyn oo daba furan ilaa inta iiraan ay dib ugu soo laabanayso miiska wadahadalka qiimaha shidaalka ayaa weli isbedbedelaya waxaana ganacsatadu ay muujinayaan walaacyo hor leh oo ku saabsan carqaladaha ka dhalan kara suurtagalnimada inuu dhaco khalqalka ugu weyn ee dunida soo mara taariikhda shidaalka xilli rajo laga qabo wadahadalada la filayo inay dib u bilowdaan mahadsanid abusheyba koox hubaysan oo soomaaliya ayaa markab shisheeye iyo shaqaalo ajaaniba ku afduubtay xeebaha dalka soomaaliya warbixinta warkan waxaa eegaya walaalkeen casaam carafaad wararka ka imaanaya gobolka waqooyi bari ee soomaaliya ayaa sheegaya in koox hubaysan ay gacanta ay ku dhigeen markab shixnado shidaala siday iyo dhammaan shaqaalihiisa ajanabiga ahaa ee la socday siday sheegeen dad ku sugan gobolka bari koox hubaysan oo watay doomo dheereeya ayaa weerar ka geystay xeebaha degmada bandarbeyla halkaasoo ay ku qabsadeen markab laga leeyahay waddanka bakistan iyo shaqaalihiisa saarnaa markabkan oo u sii jeeday degmada garacad ayaa siday shidaal balse intuusan gaarin dekedda ayuu u gacangalay koox aad hubaysan oo maraakiibta ku uwaarsada badda gunteeda goobjoogayaal ku sugan gobolka bari ayaa sheegay in kooxaha weerarka qaaday ay markabka ku haystaan xeebaha deegaanka barinbaar halkaasoo ay gaareen ciidamo ka tirsan maamulka ashaadala dirarka ee puntland shaqaalaha markabka oo ka soo kala jeeda waddamada bakistan iyo hindiya ayay burcaddu ku amreen inaysan wax dhaqdhaqaaqaha samayn karin bilihii lasoo dhaafay ayay kooxo hubaysan sidan oo kale markab uga qafaasheen xeebaha gobolka bari ee dalka soomaaliya waxa uu falkan ku su-aadayaa xilli loolan hubaysan uu ka socdo marinada hormus iyo baabulmandab oo muhiim u ah maraakiibta ganacsiga caalamka mahadsanid casaam maktabka dacwada wilaayada islaamigaha ee bokool ayaa deegaanka biyoole ka hirgeliyey madraso cusub ay wax ku baranayaan bulshada ku dhaqan deegaankaasi walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya deegaanka biyooley oo ka mid ah deegaanada ugu faaca weyn wilaayadii islaamiga ah ee bokool ayaa muddooyinkii u dambeeyey laga dareemayey sare ukaca dhanka waxbarashada waxaana magaalada ka furan goobo waxbarasho oo hoostaga makaatiibta dacwada ah iyo midka tacliinta ee wilaayada bokool maktabka dacwada wilaayada bokool ayaa dhowaan madaraso cusub oo caruurta yaryar lagu bari doono qoraalka iyo akhriska ka hirgeliyey deegaankaasi iyaga oo ka jawaabaya codsiyada waxgaradka iyo waalidiinta deegaankaasi waana faraca labaad ee mu-asasada al-miftaax oo xarunteedii koowaad ay ka furan tahay magaalada tiyoglow munaasabadii lagu furayey mu-asasadan oo ka dhacday masjidka jaamica ee deegaankaasi waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada bokool culimo waalidiin iyo nuqabo ugu horeyn waxaa kelimo dardaaran ah goobta ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi
muasasadii almiftaax leerahi litacliimi qiraa'ati walkitaaba farac jallamaado biyoolaha dalka furahaya aan fadhiyna ilaahay subxaana watacaala ka mahadsan mu'asasada mu'asasa eedlan ka faa'iidey oo miraajana la aragay qiimadiina la aragay onug yaro shanjire walna akhriyow walna qorow walna kii koro wal akhriyaayo walna qoraahoy la aragay dhibaatada meelino haysatayba una la yaabsanayn marka owlaadno oo qur-aanka barada waysan ciladoo may haytay onogii afartii bilonku dhisn satoos walanan kii korna satoos walana akhrii korna usudhanba gelabgelab isku ee haytay ciladaasina wal fahmi dadkii marka jadwalkaas deji ilaahi subxaana watacaala ajar badan ha ku si marka faa'iidadaas lati madrasada inay dadka ku buraaragaan hondhoojo feedaan dadka ku warqabaan meelo faa'iidada leh in len degdego intaasi kadib waxaa goobta kalimaadka kooban ka jeediyey malaaqyada qaar ka mid a beelaha boqol hore ee wilaayada bokool iyagoona si weyn u soo dhoweeyey dadaalka maktabka dacwada akhwaanii isiin baarago haytan geeke may buu ahaa sareeda geedhon jidmiyaala solere wanaag badan ayaal ini ku fa'iidaysan iyo lin baahanyi do'aadii oonayo gobolkii ama degmadii dadaal wiinga muujahay aan siin barago haytan huji korkeerlik oogahay ini ununa dareegno geeki iyaalkan dugsuun hadda intilika furahay isiin barago haytan unta ka hor magaaladii biyoley ee malka furma akhwaani may siina dardaarameey ini faa'iidadun hatta oo unna may buu ah ilaahayniinsheeni ku fa'iidaysan madarsidin iyo barnaamijkin oo hadda geeganta dhanfadhiye ilaahay subxaana wa tacaala iyaanka mahdiyaana dadkii hagaalgaali iyo dadkii maamulkii haqaawiyan iyo bacdallah iyaanka mahdiyaana dadkii waalidiintii oo onugeediyo oo ini yaryaraan liinka tarbi oo arday ilaahay amada owlaadahan diyaariyaan jazaakum allaahu yalana onog haddii aas-aaska bilaawkaba ku halaaw madii wiinada walbarshiisi dhabbadanta si ulmadaba in sheegahay laakiin haddii onogus oo yidhi tacliintiis lagu wanaajiyo hoodhay way banaagdee onog saalaxa manaa dadka oo sadiida oo qof oo amarsha uma gohawli leeyihin onog saalaga eemaha ku aas-aasameey onog intii diininaga tarbiyada oo diinida hoose lah ku dhas onogaas may banaagdee onog saalaha ah oo waalidgeen waa la anfahaw hadhow dambe isuun waa lainays anfahaw oo muddo dhowna anfahaw oo diintan anfahanagdee dhankooda waalidiinta deegaankaasi oo goobta ka hadlay ayaa si weyn u soo dhoweeyey madarasada cusub ee ay wax ku baran doonaan ubadkooda iyaga oo ballanqaaday in carruurtooda ay keeni doonaan mu'asasatu almiftaax maarne faraci lam ad colluku furaw biyuley nin suurtigeliya ma hadle uma dadkiniinsheenay ya mahad isku leh una oo waalidiinteennana qaadni ilaahay garabkaana gala ardadii maarne una hakuusni ilaahay ka dhagka arda faa'iidaysatay la mahadbadiyey maarne meerwiin martaba ku deerti ilaahayha ka dhagka insha allaahu rabbilcaalamiin iyaalkii keen madarasadii ha ku qiibgeliina tan layna ma eed welibta kala furna walaayadan islaamiganna mayu ahaa gobolka bokool hadhowaada mayu ahaa gacmo furun wuji furun sharaf wanaag magaaladii biyooley mayu ahaa oo marka may laayaysa kobiisha mayu ah walbarasha koran lahaata moo hayo marka may laayaysa mayu ahaa hawliga soota ha ka dhowaada alxamdulilah ilaahay ka mahadsan suma mayu ahaa walaayadan islaamiga bokoola ka mahadsan yeedo mayu ahaa udog badanna leta marka mayu ahaa gaalan idagaallama hayta gacantoona ninka edeego hayta ilaahay ha mahadlee marka mahna marna unugshan jar'e madaarisa la furo leleeya marka mayu ahaa oo waana mayu ahaa inshagada siyad walolayna wallaka baray
dhaqdhaqaaqyada xagga waxbarashada deegaanka biyooley ayaa sii korortay sannadihii iyo bilooyinkii u dambeeyey waxaana dhowaan sidan oo kale magaalada laga hergeliyey machadka taajul waqaar oo lagu barto tasiixa qur-aanka kariimka mahadsanid cabdulqani ardayda mu'asasada tacliimigaah ee alrabiic ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacda degmada buuqa qable ee xarunta wilaada islaamiga ee hiiraan walaalkeen saadiq muumin ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya munaasabadan oo ah mid bandhig cilmiyeed ku soo bandhigayeen ardayda dhigata qaybta macadka shareecada ah ee mu'asasada alrabiica oo ah mu'asaso hoos tagta maktabka tarbiyadda iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxayna munaasabadu ka dhacday xarunta mu'asasada ee degmada buuqa qable ugu horrayn ardayda dhigata qaybta macadka shareecada ah ee mu'asasada alrabiic oo dhammaystay fatrada koowaad ee culuumta ayaa goobta ku soo bandhigay cilmigii ay barteen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين alluu wuxuu leeyahay wadduxaa barqankii ayaan ku dhaaranaya waleyl habeenkii idaa goortiisa jaa uu mugdiyoobo ما ودعك كامتين ربك ربك وما قلك ومن عرون وللآخرة آخرة يا خير كو خير بدن لك أذيك من الأولى من دهرة ولسوف يعطيك دب أي كاسين دونا ربك ربك فترضى أذكرها لنقن دونتا أولا أيها الأمراء والعلماء والنقباء والآباء والأمهات وجميع الحاضرين والحاضرات نشكركم بإجابتكم وحضوركم الجميل نقول لكم مرحبا بحفل اختتام فترة الأولى قسم المعهد لمؤسسة الربيع في التربية والتعليم ما هي الظهارة؟
الطهارة هي الرفع الحدث وإزالة النجاسة هم أقسام المياه أقسام المياه أربعة كم نواقض الوضوء نواقض الوضوء ستة يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد وفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم واجهد بعزم قوي لا انتناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم الحمد لله القديم الباري ثم الصلاة على المختار وبعدها كثيرة الرسول مظلمة مجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشر في يوم الاثنين ضلوع فجر mid ka mid ah mucalimaadka mu'asasada alrabiic gaar ahaan qaybta macadka oo andalus la hadashay ayaa ka warbixisay shaqada macadka haddii aan si kooban ugu warbixiya mu'asasada alrabiic mu'asasada waxay leedahay aqsaam fara badan oo ay ka mid yihiin qismulxanaa qismulkhayaada iyo aqsaam kale qismiga machadka waxaa la furay jamaadul uulaa kun afar boqol afartan iyo toddobadii bacda khamsata ashhur waxaa u soo xirmay fatrada koowaad ee tamhiidiga ardada ugu horeysay ee lagu furay machadka waxaa ka mid ah culumta ay qaateen tajwiidka oo ay ka qaateen taysiir axkaamu tajwiid tafsiir min annaasi ila alaclaa caqiida waxay ka qaateen usuulu halaatha xadiis arbaciinu nawowi fiqhi waxay ka qaateen fiqhu lmuyasar asiira urjuusatu lmi'iya luqa carabiya juska koowaad alcarabiyata bayna yadayk riyaadiyaat soomaali azuhd waraqaa'iq ay ka qaateen xisnu lmuslim iyo nashaadaad kale oo loogu talagalay ardada in lagu kubciyo maskaxdooda iyo caqligooda dhammaan mawaadaas waxay ka qaateen intii loogu talagalay juhdi badan oo ay bixiyeen macalimiinta iyo dadaal badan oo ay bixiyeen ardada kadib allah fadligiisa ardada waxay gaareen heer sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan naqiib cali cismaan naqiib maxamed sheekh yuusuf oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa booriyey heerka waxbarasho ee ardayda macadka shareecadda ah ee mu'asasada alrabiic cilmiga waa shay muktasab ahoo la kasbado sida maalka loo kasbadoo loo shaqaysto qofku waa faqiir waa shaqaysanaya maal buu helayaa kadaalika alcilmi isaguna waa shay muktasab ah oo la kasbado taqwuunu u baahan yahay marka alla laga baqaa cilmigu fududaanaya wattaqullaaha wa yucallimukumullaah yuu allah subxana wataala uu leeyahay marka cilmiga barashadiis inaanu ku dadaalno rag iyo dumarba cilmiga sharciga islaamka waa loo siman yahay saad ogtihiin rag iyo dumarba waa loo siman yahay runtii isbeddel weyn ayaa yimid maalintaan furaynay iyo maanta isku shaqo ma aha waxaana keenay dadaal juhdi fara badan oo ay sameeyeen gabdhaha mucalimaadka ah ooy danahoodii oo dhan uga soo tafaruqeen inay ilmahaas mas-uulka ay ka yihiin oo loo keenay inay waxbaraan khayr badan allaha siiyo gabdhahaas mucalimaadka mudiiradda ardayda qalabkii wax lagu baranayey dhammaan waxaan leenahay waa dhammaystiran tahay ilaahay subxaanah wa tacaala hanu daa'im yeelo walaalayaal runtii culuum fara badan ee baahi loogu qabay degmada buqa qable ayaa gabdhaheenna maanta macalimaadka ay maxaa la yidhahda halkan ku diyaariyeen hadday tahay meeshii wax lagu baranayo qurux badan haddii tahay qalabkii wax lagu baranayo cilmiga gacanta laga barto kan maxaa la yidhahda la akhriyo dhammaanba waxaan leenahay wax lagu farxo oo maxaa la yidhahdaaye meelo fara badan looga soo xeraysto ayaa meesha yeello oo gobolka hiiraan oo dhan ku filan in wax lagu baro gabdhaha mu'asasada waxbarashada alrabiic ayaa ka kooban qaybo kala duwan oo waxbarasho ah sida macadka shareecadda rawdada carruurta iyo qaybaha lagu barto harqaanka iyo cillaansaarka mahadsanid saadaq ugu dambayntiina guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya raashin qaybintaana oo ay ka faa'iidaysteen qoysas fara badan oo danyar ah ayuu guddiga abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka sameeyey degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda raashin qaybintaana oo ahayd mid si habaysan loo abaabulay ayaa waxaa ka faa'iidaystay ilaa konton qoys oo isugu jira dadka danyarta ah iyo kuwa si toos ah ay u saameeyeen abaarta qoysaskan ayaa helay gargaar raashin oo isugu jira noocyada daruuriga ah ee nolosha sida sokorta burka bariiska iyo saliidda taasoo wax weyn ka tiri karta xaaladda adag ay wajahayaan mikrofoonka idaacadda ayaan la dhex marnay qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iidaystay raashin qaybintan kuwaasoo ka hadlay dareenkooda bismi illaahi raxmaan raxiim allahu akbar ilaahay waxaan ka barya nimanka culummada oo noo gurmaday oo abaarta naga gurmaday oo walaalahan yaa noo ramaayo ilaahay waxaan ka barinay gacan sare in alla ka dhiga ilaahay waxaan ka barya diintooda inay ku janno tagaan magaceeda xasan nuura tooxoo baa la yidhaa gaalada allaha jabsho gaalada allaha jabsho gaala raaca allaha soo hanuunsho waxaa lay siiyey bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliid aa lay siiyey waana duceeyey siddeetan jirna waa waana indhalaa ilaahay waxaan ka barya gaalada in alla jabshaa ilaahay waxaan ka barya gaalada in alla jabshaa ilaahay waxaan ka barya deegaanka xindheeraan jooga ilaahay waxaan ka baryay culummada joogto walaayada kor allaha ka dhigo muslimkana joogana nabad allaha dhex dhigo ilaahay subxana alqadir madarku waa nugu yarya madar badanna allah na siiyo ilaahayga subxaana alqaadir ee nimanka noo gurmaday oo noo soo qaadana ilaahayga waxaan ka baryey gacan sare in alla ka dhigaa kuwii taliyo tanaada in alla ka dhigaa jinnadii in alla siiyaa gaaladii aadaana in alla jabshaa gaalada in alla naga jabshaa waxaan joogaa degmada xiindheer cusmaan ciise shadaani waxaa la siiyey bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliid muslimiinta kor allaha ka dhigo cadowganagana allaha jabsho madarkana allaha barakeeyo bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aniga oo jooga degmada xiindheere oo la yidhaha magacayga maxamed bootaan waxaa walayadu ilaahay noogu soo dhiibay bariis iyo bur iyo sonkor iyo saliid ilaahay waxaan ka baryaynaa in qoonkii noo soo dhiibay oo ah walaayada iyo gurumadka abaaraha ilaahay inuu barakeeyo ilaahay weynaayo waaxidkaa cadowga ha qabto cadowga ha qabto ilaahay weynaayo waaxidkaa cadowga ha qabto ilaahay weynaayo waaxidka cadowga awood uu ku qabto asagaa leh allaha allaha maaragtay allaha cadowgooda ku salido abaarta iyo dhibka iyo roob la-aantana ilaahay weynaayo waaxidka ayaan ka baryaynaa ilaahay hanaga dulqaada asagaa awood u leh meesha aan joogo waa xiindheere waxaa weeye xirsi axmed baa la yidhaah waxaa i soo gaaray bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid walaayada ayaa nagu soo gargaartay intaas ilaahay baa u soo dhiibay ayagana allaha guuleeyo intii la baxnayna dembigoodi dembi waalidkood ba allaha dhaafo masaa'ibta jirtana allah naga qabto walaayaadkana allaha guuleeyo gacanta sarrayda oo adduunka xakunta allah ka dhigo wabillahi towfiiq howlaha raashin qaybinta ah ee guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu gaarsiinayo bulshada ku dhaqan wilaayada galguduud ayaa ka soconaya guud ahaan wilaayada waxaana hadda wilaayada ka soconaya feeskii labaad ee raashin qaybintaasi oo ay ka faa'iidaysteen ilaa afar boqol oo qoys oo ay abaaruhu saameeyeen oo ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduuda mahadsanid marwaan warbixintiisana waxay guni gebagabo u ahayd warkii subaxnimo saaka aad ka dhagaysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu